waxaa aad waxaan u hambalynayaa dadka ka shaqeeyey inay xildhibaanadan kusoo tashkiilaan inay xusbiga mid ka noqdaan xusbigayna ka mid noqdaan xusbigana waa xusbigii u da-da weynaa xusbigii dimuqraadiyad sameeyaa weeye shaqadiisa waa xusbiga qura ee taytilkiisa iyo camalkiisu isleeyihiin waxaa ku jeclaa cadaalad iyo daryeel programkiisa taasu ku fadhiya waanu jeclaan waddankani inuu qurux bato noqdo waddan madorana cusub qabiil ka suulsan sharci ku shaqeeya stoor ku shaqeeya cadaalad ku shaqeeya weli ilaa hadda tima hayno dhibaatada maanta dalka dhibaato badan dalka taagan dhibaatadaad sheegaysaan idinkoo qura galbeed kuma kuma saalno way way fidsan tahay ergaa lagu wada maqan yahi berhan shanlayso dowladda somalilan waxaad moodaya tahay dabdamis kama meeshay rabash ka soo dhaco iyo ku yaacaya laakin waxa weeye waxaa cudurka waxa kenya laga hortaga nidaam daraa keenaysaa waxaan leeyahay galbeedku wuxuu ahaa meeshii somaliland ay ka aasaasantay ee nabadda somaliland ka aasaasantay meeshii tacliintu ku horeysay jaamacadu ku horeeyeen ee hay-aduhu ka qayb galeen nabadda shirkii boorame markii meel la fadhiista waaye magaalada noqotay nabadda ee gobasha fucishay ee dib isku soo abaabshay dib loo abuuray somaliland laga abuuray boorama wey dalku inaga badan yahay taas waa dhalaynu nahay waxaan kaga duwanay soomaaliya innaga ilaa laasqoray ka jooga ilaa siyac dad waxaana iswada dhalay oo iskala guursaday oo wada ehela oo isku dialog gooni aan kalena soomaalida afwaqooyi baa lanaya reewa reewaqooyi ku hadlaya oo waxyaalaha isku keen xidhiya wada dhalashada iskuullada wada galay boardinka wada galay waan ogahay in marka arrinta ka taagan ay kow ka ahayd doorashadii foosha xumeed ayaa khilaafka selel iyo awdal ka dhexeeya abuuray anugu waa tan soo maray ilaa gendigii magaalada saaye meesha ciise ogaas mustafa u tegey ogaas cabdirashiid baan u kusoo maray isna ree awdaan u kusoo maray jigjiga odayaashaan u tegey in nabad lagu sameeyo nabad oo dadku waala ah isdhalay isku abti ah is-imaabti ah inay ismaaso waan ogahay in tii oon laga heshiinin oo labadii reer hore heshiinin in raggii hore odayaashee ku xadibnaa nabadda lagu hayay in lasii daayay iyoon reerkiiba gacanta la isku soo saaray taas haddana waxay keentay inay qoladii kale ay gacan geysato shan baa laga soo xidhay haddana iyagoo guurtii fadhido oo xariir la fadhiyo oo labada qolo maqbuul tahay oo nabadii hayaan ayaa dawladdu tagtay boorame iyadoon la tashan guurtii xaga wax idiin maray odhan ayay shanti kala sii daayeen oon reer in la heshiisin taas waxay keenaysaa dhibaato dhibaatay kalshaalaad aasan oo gool ay qaxi garanayn tii samaal ayaa qarsan ooba yar inoo korisa tii xariirad tii tii burco tii berberaa yani mashaakil baynu ku fadhin cid ujeeda arrintaasna ma aragnee oo shidaal baa la qodanaya shidaan aan sharci loo samaynin karesisma ogkaresisma ogaay halkan waxaa socotaa kombaniyada adduunka waa kala qaalaya kombaniyada dadka dawladaha daciifka ee baahan ka gaarsiiya heshiisyada inta waxoogaa lacag siiyaan madaxda hadhowna sii iibiyaa ayaa halkan shadlo weyn sita cagcafiyaa la geliyey dhulkii waay shedaal baa lasoo saaraya wa iska balacyan baa laga qaadanaya xishaa lasoo ma jiro dhibaatooyinka maanta dalka taagan haddii aan la xallin do baashidaan ma soo saarka hadday nabadi jirin doorashaan dhici mayso dd dawlad lacag iska gelinaysa doorasho aan dal aan deganeyn ma jirto waxa weeye horta mid waxaan ka codsanya nabadii ilaaliya si aa u hayseen eeg laba level baynu kaleno bariga marka burco laga bilaabay xaggaasi ma tagaan adduunka hay-aduhu ma tagaan wuxuu weli ku jiraan crisis zone markaad eegtid maabkeena bahashan la yidhaaho laascaanood iyo sanaagta bari iyo waxaa la yidhaha dispute area lanooma ixtiraafsan leenahayba maabulka inay somalilan tahayba somaliland waxa lagu soo arureeyaa in yar ba laynoo aqsiyay intii yareen haddaynu haddana galbeedkeena ka fadhiinay la yidhaha haddana nabad maaha isaaqland bay noqonaysa waana silayna doondoon waa talaynala doondoonay kiina dawladdan baa gacan ka geysanaysa maalinta odayaashii ka hadlayay odayaashii ka hadlayay xariir waxayna waxaad moodaa ina dawladdan dad kale u shaqaynayso u shaqayn kara mayso innagaa ilaashanna qarinimadeena inoo ilaaliya waxa weeye hadda dawladdan waxay ku waalatay lacag bay ku waalatay lacag lacag lacag lacag kuwan gaalada lacag bay ka goranaysa cashuurtii imanka xoolihii la la doonayey in lagaga dhaafo cashuurtii xooluhu dawladda inagu dhoofaan ayaa loo soo wadaa in geelina shan dooro lagu daro arigiina saddex dooro lagu daro lacagta ayaa tigsanaysa madaxtooya ku xaraysan dara madaxtooyadu ka ka cir weyn ka hortee kii hore waxaynu ku haysanay dekenda kuna haamibay qaateen laba two percentagekii barigay qaateen waxay qaateen macjarkii bay qaateen wadooyinkii bay qaateen hadna waxayna lacagtan xoolaha waxaan ku darnay wadooyinkan ku hagaajina mana ogola in la toosiyo mana ogola wadtashina ma ogola abosishana ma ogola waxay naga gaarsiiyeen jaamacadihii marka la furayo aanu aniga siinaaniyo is ag fariisin jirnay madaxweyne riyaale jaamacadaha eanu ka wada khudbadayn jirnay weli aan ku aan labadiiba aflagaadayn jirnay dee aan qaladkiisa sheegi jirnay riyaale waxay geeyeen hay-adihii oo dhan warqad waxay dhaheen haddaanad xafad leedihiin oo macaarad imanayo idiin iman mayno bal cid kasta waan ka ogolay ka ogolaatee saleemaan baa ka ogolaaday saleemaankii wilaaya mutacaalimka professorka oo camuud aan noogu yeedhin camuud aanu maalinta la furaya waan joogay siyalaan muu joogin dalku iska tuxin siyaasadda ka baxay anna markaasaan soo geliya hadda waxa weeye wax badan baa inaga qaldane waxaan leeyahay reer awdalo yaan laydku marmarsoon oo la odhan reer awdalo baa siyaasa somaliland dhibaate dhibaato ku abuuray hawshan wayna wada qabanna waa hawl ballaadhan dhibaatada taagani idinga keligiin maaha dalkeena cagta ha loo dhigo nabadda idinka xaggeena ka timi arrimahana weligeed baad beelu way isqabsan jireen ha loo daayo beelaha idinku guurtina uma baahdidin dawladna uma baahdidin inaan weligeen ba qabaa'ilku way madaxiis ku dhufin jira waa dad islaamaa way heshiin jireen geedkiini qabta geedkiini qabto waxaa cagta ha loo dhigo ha loo dhigo xukuumaddu faraha kala baxdo dadka isdhaalaatiin laydin kala turjumaani maayo nabaddiina inoo ilaaliya dawladdana ha ku tag dawlad inay xaliso wax ooy wadda ay ummaddan ka shaqayso lacag urursi maahaane waxaa la moodaa in le shan sanaa haysa ka gaarsiiya ka gaarsiiya ka gaarsiiya ka gaarsiiya socon maysa waynu hor joogsana insha allahu tacaala dalkiina inoo ilaaliya walaalayaal xusbigana waxa weeye xusbigana xusbiga mustaqbal baa weeye waa mustaqbalku qabanaya waa xusbiga gole cadaaladda ka hadlaa weeye kuwa kale maqana way kusoo darsami doonaa insha allahu tacaala ilahi waxaan ka baryay subxana dalkeena dal khayr qabto noqdo insha allah waxaan qoon dalkeena maanta goboladiinaasi iyo gobol kastaba haddaan in infrastructure la dhisino waddooyin aan la samayn oon dalka la isku xidhin la isku xidhin kuwa dhaqaali isku rimaaya waan ognay in laydinka joojiyey shidaalkii shidaalkii aad keeni jirteen ayaa cashuur gaala idinka la isaar ma waddanka kale cashuura aragta si berbere loogu hayo si ma waddanka cashuur aragta waddanku waa isku wada cashuur taas waynu ka hadli doonaa insha allahu tacaala laakiin waxaan leenahay ha loo dul qaato duruustiina dhegta markana waxaan ugu mahadnaqay i r baan i r i baan ugu mahadnaqayaa fursadda ayna siisay kuwa kalena fursadda way siin doontaa ka faa'iidaysta i r i calaamadeeda qaata degooyinkii ona ku qora i r i ha noolaato ku qora haddii la yidhaaho dee sidaasaynu yeelnaa insha allahu tacaala waanu waanu soo dhawaanaa inantana si gaara waa boqoradii awdal baynu ka dhiganay